ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaarsiiyo qof ama dad kale covid nteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadaraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qayb galaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey alo asalaamu calaykum radio edgo waa cabdinuur calaqaas gobolka mudug gaar ahaan caabuduwaaq khatarka waxaan weydiin lahaa coronavirus ama covid sagaal iyo toban qof uu ku dhacay dib ma ugu soo laaban karaa mar labaad iyo inay isku mid tahay qofka markii u horeysay uu ku dhacay iyo markii uu soo laabtay markuu ku dhaco inuu isku sii ugu dhacayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad ku mahadsantihiin radio e mahadsanid cabdinuur cali qaasim oo jooga magaalada abudwaaq haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdinuur arrinta ah qofka cudurka coronaviruska ku dhacay oo ka bogsooday mar labaad ma ku dhici karaa arrintaasi xaqiiq rasmi ah looma hayo balse waxaa dhici kara in mar kale cudurka uu ku dhaco qofka waa abood ilaah sidoo kale waxaa jira difaaca jirka kaasoo jirka ka ilaalinaya waxay virus iyo bakteriya soo gala haddii qofka difaaciisa jirka uu adag yahay virus iyo bakteriya awood uma lahan inay soo weeraraan waa iska difaacayaa balse haddii qofka difaaca jirkiisa uu yar yahay ama daciif uu yahay waxaa laga yaabaa in cudurrada uu u nuglaado qofkaasi waayo difaaciisa jirka awood uma laha inay iska difaacaan cudurrada soo weerara assalaamu calaykum magacay waa ibraahim macalin maxamed oo jooga degmada qasax dheere ee gobolka bay waxaan dhaktarka aan rabaa inaan weydiiyo cudurka covid nineteenka iyo hargebku waxay ku kala duwan yihiin amase markuu qofka maarata uu iska dareemo caafimaad daro sida lagu kala garto baan doonayaa dhaktarka inuu noo faahfaahiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu mahadsanid ibraahim macalin maxamed oo jooga magaalada qasax dheere haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa ibraahimi hargabka iyo coronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska howmareenka waxayna ku kala duwan yihiin hargabka hilihuuriskiisa wuxuu qaadan karaa saddex maalmood halka coronavirus inuu ka qaato shan ilaa lix casho iyo wax ka badanba sidoo kale qofka qaba coronaviruska neefta ayaa ku dhigtaa sida badan si toos ah uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka hindhisada isku mid ayay ka yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargabka qaba iyo midka qaba coronaviruska intuba waxaa lagu arki karaa calaamadahaas aan sari ku soo sheegnay oo aan ka ahayn qofka coronaviruska qaba oo ku dhigta neefta qofka hargabsan wuu qofacaa balse uma darana sida qofka qaba coronaviruska assalaamu calaykum radio ergo waxaan ku noolahay magaalada galoowe magacaygu waa ayaan cabdulaahi maxamed cali waxaan daktarka weydiinayaa in coronaviruska cudurka la dhaho maxaa calaamadihiisa u gaaro oo lagu garan karaa intaora intaasaan weydiinayaa aad baad u mahadsantihiin raadhiyo ergo mahadsanid cayaan cabdulaahi maxamed oo joogta magaalada garoowe haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheedii ayaan calaamadaha ugu waaweyn cudurka covid 19-ka waxaa ka mid ah qofac qalalan qando daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan madax xanuun daran waxaa kale intaa soo raaca inuu qofku uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka asalaamu calaykum reediyo ergo waan iin salaamay magacaygu waa nuur cabdixaanshe oo jooga degmada gobolka dhakhtarka coronavirus waxaan weydiinayaa corona hadda waxaa la sheegayaa viruska hadda soo soo- soo shaacbaxay ee kasoo shaacbaxay dalka ingiliishka calaamadihiisa ma la hayaa dhakhtarka sidaa ayaa weydiinayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mahadsanid nuur cabdi xaashi oo jooga degmada galdogob haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa nuur calaamadaha cudurka covid 19-ka ee lagu garto waxaa ka mid ah qofac qalalan qandho daran neefta oo qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan madax xanuun daran intaas waxaa soo raaca in qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka alo assalaamu calaykum magacaygu waa sumayo cabdiraxmaan oo joogta gobolka karkaar gaar ahaan magaalada qardho dhakhtarka waxaan weydiinayaa cudurka covid nineteen markuu ku dhaco ma dareemi kartaa daal fara badan mase leeyahay madax xanuun badan waa mahadsantihiin raadiyo wergo mahadsanyiin raadiyo wergo mahadsanid sumeyo cabdiraxmaan oo joogta magaalada qardho haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheedii sumeya cudurka coronaviruska wuxuu leeyahay calaamado lagu garto oo caan ah calaamadahaas cudurka covid 19-ka lagu garto waxaa ka mid ah qofac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan madax xanuun daran waxaa kale soo raaca inuu qofku uu waayo dareemihii urunta iyo dhadhanka calaamadahaas ayaa lagu gartaa cudurka coronaviruska intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee labo eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre